أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorka roon howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya waxaa la baahiyey sawirada la wareegidda ciidamada mujaahidiinta oo gacanta ku dhigay deegaanka ceelqooxle ee hoostaga degmada muqokuri ee bariga wilaayada hiiraan maliishaadka murtadiinta ayaa si bareer ah qof shacab ah ugu dilay duleedka magaalada muqdisho xilli cadowgu uu sii kordhiyey dhibaatada uu ku hayo shacabka magaaladaasi xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab ka kacay suuq ganacsi oo ku yaala magaalada gaadhisa ee ku hoos jirta gumaysiga kufaarta kenya wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo bakool ayaa soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta waa subaxnimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay lixda muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri iminkana kusoo dhowaada warkii oo fidsan howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani maxamed ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada dhulalka muslimiinta ah ee xoogga ku haysato saliibiyadda kenya waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka guba ee hoostaga magaalada baanas ah ee gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dagaalkan ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana jira khasaare saliibiyiinta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaas inta la xaqiijiyay waxaa allah fadligii dagaalkaas ku dhaawacmay kow iyo toban askari oo kufaarta kenya kuwaasi oo afar ka mid ah ay garaab tahay waxayna wararka ay heshay andalus intaasi ku darayaan inay jiraan tiro askar kufaarta kenya ah oo dagaalkaas lagu dilay ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada gudaha kenya ayaa sii kordhiyey weerarada ka dhanka kufaarta kenya waxayna weeraro joogto ah ka fuliyaan gobolada wajeer gaarisa mandheera iyo laamuha ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya mahadsanid cabdiqani waxaa la baahiyey sawirada la wareegidda ciidamada mujaahidiinta oo gacanta ku dhigay deegaanka ceelqooxleh ee hostaga degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa faahfaahinta warka inoo eegaya sawiradan oo gaarayay laba iyo toban sawir waxaa baahiyey kanaalka alkataa'ib waxaana lagu arkayaa deegaanka ceelqooxle oo ay ku sugan yihiin gacantan ay ku hayaan ciidamada mujaahidiinta deegaankan ayaa xilligii ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta waxa uu ahaa mid haawanaya dadka muslimiintana ay isaga carareen waxaana sawirada lagu arkayaa magaalada oo haawanayso goobaha ganacsiga oo albaabada la isugu dhuftay muddadii murtadiinta ay deegaankan ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa kasoo muuqanaya sawirada kuwaasoo ku sugnaa faras magaalaha iyo aargada iyagoona la arkayo raayada oo ay ka taagayaan aargada magaalada deegaanka ceelqooxle waxa uu ku yaalaa bariga wilaayada islaamiga hiiraan waxaana muddo ku sugnaa maleeshiyaadka ridada balse allah fadligii markii ay arkeen in taqadumka mujaahidiintu uu kusoo wajahan yahay ayay deegaanka isaga carareen maleeshiyaadkii ridada ee ku sugnaa saacado yar kadibna waxaa gudaha u galay ciidamada mujaahidiinta oo si buuxda ula wareegay deegaanka allah mahadi waxaa hadda deegaanka ceelqooxle uu ka mid yahay deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka wuxuuna ku biiray deegaanada ay maamusho wilaayada islaamiga hiiraan ee laga hergeliyay ku dhaqanka shareecada islaamka marka laga tago weerarada lagu qaadaya fariisimaha iyo saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhanka kale waxaa jira deegaano qaar istaraatiiji ah oo murtadiintu ay isaga carareen kadib markii ay ka baqeen rasaasta mujaahidiinta waxaana deegaanadaas ugu dambeyn la wareegay ciidamada mujaahidiinta raayada ayaana dib looga taagay waxaana dib loogu soo celiyey ku dhaqankii shareecada raxmaanka mahadsanid abuu xasaan maliishaadka murtadiinta ayaa si bareer ah qof shacab ah ugu dilay magaalada muqdisho xilli murtadiinta ay sii kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan dadka ku nool muqdisho warbixinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeen abuushayba maleeshaadka murtadiinta kooxda ridada soomaaliya ayaa weli wada dhaca dilalka iyo tacadiyada ay u geysanayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyo hareeraheeda wararka ka imaanaya duleedka bari ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in maleeshaadka kooxda ridada ay toogasho ku dileen mid ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka ka shaqeeya gobollada dhexe xilli uu ku sugnaa isbaarada galgalato goobjoogyaal ayaa sheegay in askari murtad ah uu dilay darawal kaxiinayay gaari noociisu yahay leyla calaawi kaasoo lagu magacaabi jiray xuseen yuusuf dheere darawalka la dilay ayaa dhigaha ka furaystay amar uga yimid askariga murtadka ah oo ahaa inuu bixiyo lacago baad ah kuwaasoo ka baxsan lacagta loo yaqaano canshuurta oo qudheedu ah mid baad ah xuseen yuusuf dheere oo ah darawalka la dilay ayaa xilligii la tooganayay ka yimid magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud sida uu sheegay mid ka mid ah darawaladii ay saaxiibada ahaayeen walaalow waxa wax u dhaceen yar gaadidleyda kamida ka mid ahaa yalla u naxariisto la yidhaahdo xuseen yuusuf dheereed baa waxaa lagu dilay kastamka galgalato waxa lagu dilana hadda anagu ma naqaano waxaa maqaalo igu ah in lagu dilay iyadoo isagoo bixiyey canshuurtii markuu canshuurta bixiyey kadib in la dilay qolooyinka dilana waxaa laigu sheegay qolooyin meeshaas isbaar u taallo oo maaragtay meesha dhowr kastama is kor taallo kuwa midii sharcigaalo gobolka banaadir mid ka dheeriyo magacyo kalelo layidhaha niman layidhaha dallada gobolka banaadir sheegta ay meesha ku qaadaan waxyaaba noocaasa meesha yaallay kollay qolooyinkaas qolayn kamid aha dilay walaalo hadda rag gaadileyda kamid oo la xiriiray guddoomiyaha degmada gubadley oo meesha shilku ka dhacay ah wuxuu ku warbixiyey in ninkii booliiska ku siiraad joogo oo baxsaday hadda meesha ka baxsaday wararka ayaa intaasi ku daraya in maleeshaadka murtadiintu ay isbaarooyin hor leh soo dhoobeen deegaanada dhanka bari uga beegan muqdisho sida waxar cadde galgalato ilaa deegaanka ceelcadde waxayna lacag dheeraad ah uga qaadaan gaadiidka dadweynaha ee iskaga kala goosha gobolka banaadir ilaa gobolada dhexe mahadsanay dabuushayba xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay dab ka kacay suuq ganacsi oo ku yaala magaalada gaarisa ee ku hosjirta gumaysiga saliibiyiinta kenya warbixinta warka waxaa inoo hayaa walaalkeena casaam carafaad wararka ka imaanaya magaalada gaarisa ee dhulka n f d ayaa tibaaxaya in shalay dab qabsaday suuq lagu magacaabo suuq mugdi ee magaaladaasi ku yaala dabkan ayaa ka kacay goobaha ganacsi ee suuqaasi kadibna waxa uu ku fiday qaybo ka mid ah suuqaasi ganacsatada suuqaasi ayaa sheegay in khasaare xoogan oo dhinaca hantida ah uu dabkaasi u geystay iyadoona gubteen goobo ganacsi oo dhowr ah oo suuqaasi ka tirsan mid ka mida ganacsada dabkaasi ku hanti beeshay ayaa warbaahinta la hadashay horaan haween buu guban jiray maanta subax buu gubtay gurmadkaa nagu xumaay gurmad maana helin hal guruu ka bilowday halkii guriga ilaa shan gur intuu ka gaaray gurmadka wuu maqnaay gurmadkaa nagu xun wakhtuu gubtaba gurmadkaa nagu xumaay barabarana wuu leeyahay suumuuqdi waa loo bixiyey gurmadkaa nagu xun qasiibada alla noo keenana waan ku samarsannahay shan jeer baan ku jiray khasaarta weyn baa na soo gaartay maamooyinka haddaynaho dadka ku jiro baa dhibaatadii ku dhacday ogsoon maxaan rabaa dadka muslimiinta iyo dadweynahao dhanba suuqmugdi qasiibadiisa dab ay noqotay in bal laga tansanusuulo oo liis warsado dabka horta allaha keenee gurmala'aanta nagu qabsane annaga ma ahan markii ugu horraysay oo suuqani uu gubto ganacsada magaalada hargeysa ayaa sheegay in dabkan toban jeer suuqaasi horay ugu gubtay islamarkaana ganacsatada aysan helin wax gurmad ah mahadsanid casaam wilaayaadka islaamiga ah ee galguduud iyo bakool ayaa soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta aan ku horeyna wilaayada galguduud iyo walaalkeen marwaan maxamed waa askar toobadkeenayaal ah oo gaaraya ilaa shan taayibiin ah oo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaas oo ka soo toobadkeenay falkay gaalnimo ay ku jireen islamarkaana soo faarujiyey safafka maleeshiyaadka murtadiinta toobadkeenayaashan ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadka ridada ee isugu yeera macawiisleyda kuwaasoo kooxa ridada soomaaliya ay ku soo daabashay deegaano ka tirsan galgaduuda kuwaasi oo doonaya inay duulaan ku soo qaadaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee ka tirsan wilaayada taahibiintan ayaa markii toobada loo qabtay kadib waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga andalus kaga warbixiyey halkii ay ka raaceen maleeshiyaadka u adeega gaalada iyagoona sidoo kale ka warramay sababaha ku kalifay inay ka soo baxaan safka cadowga islamarkaana farin u diray haraadiga murtadiinta ee ku sugan safka cadowga cumar maxamed axmed waxaan ahay nin macawisleeya oo galay ciidamadaas waxaan uga beeray deegaanka waniinle marka hore waan galay waxaan ku qaatay qoryaal la qaadaha layiri haddaan cid ilaaburto igu tashkiilisa ma jirin waa la qaadanaa markii la dhahay anigaa isaga beeray marka adiga waxaan ku jiray todoba bilood camalan siday kadibna xoogaa mabdo inuu qalday aan arkay waana kasoo tegay waxaana u imiday wilaayada islaamiga aniga cali maxamuud culisobaab nimankan meeshaan wanile deegaanka ahaa anigoo jooga ay iigu yimideen inaad qoragaas qaadaa laga raba yidhiheen haddana kuuroonyahay waa idinka haayaan idhi waayaan idhi maya inaan inaan haddana kuuroon yahay muslimnimada kusoo darmo haddana kuuroon yahay ilaahay xaggii usoo tooba keeno muslimiintana aan ogeyseen u imidba anba usoo feyrmaysdhabo shan bilood haddana kuuroon saasaa buu qalbigaygu ah waa gaarsiyaa inuu haddana kuuroon muslimiinta haddana kuur ilaahay xaggii usoo taaibo muslimiintana u yimaado ee towxiidka loo qabtaan ugu taga muga alla kaasoo naqee ilaah ii naqani joogtaa mahad cali maxamed waxaan uga beeray deegaanka masagawey waxaan ahay macaawisley waxaan uga beeray masagawey waxaan ku beeray adiga muddo oo haddan ay kasoo wareegtay todoba bilood camal laga joogo hadda inta aan ku jirana inta hadda oo dagaalayo wax oo dhaceen hal dagaal aan galay oo waneyn laka dhacay markaan arkay adiga waxaan israaday waxaan hadda maba gashay laakiin saad uga bixi laheed ayuu uun hadda macnaha aad isaga basri laheyd waa inaad goobto waxaan ku fikiray marka inaan qoragoora aan iska dhigo mahaana macnaha haddaan misgoy anaan toos in isaga soo dhiibtid waxaan israaday markaas aad sama kartid macnaha toos uma soo bixi kartid wax dhacaana qof ma hesho waa soo wactamay waa u sheega waa lagu qaabilaa yiraahdo waana lagu warbixaa anigu maxamed cali xusaana daadiida afartan sano ay tahay qoragaas meeshoo laga siiyey deegaanka masagoy tahay wax badan oo u dhexeeyaanoo nimankaas dal ku dheelin iyo burburin iyo dhac iyo wax islaameed jajabsigood qaladka hore badanba laakiin aniga go-aanka aan soo qaato bilooyinka aan haystaan waxuu ahay marnaba ninkii la yidhaahdo meesha uun dadka iyo deeq iyo waagadar iyaga actoor iga jiraan maahane hal marmeed waleed meelay joogtay tegi lahayd go-aanka soo qaadhaahayba ha si wanaag iyo sharafa lay soo dhoweeyey wax dhiboo la geysta ma jiraan dadka halka iga dambeeyo ninka la yidhaahdo wax fahmayana waxaan ugu baaqi lahay inay walaayada soo laabtaan u yimaadeen diinka ilaahayna ay ku soo noqdaan ee alla u tooba keena taa'ibiinta lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa qayb ka noqonaya askar taa'ibiin ah oo toddobaadyadii lasoo dhaafay si raxan raxan ah usoo gaarayay wilaayada galgaduuda kuwaas oo soo faarujinaya sababka riddada mahadsanid marwan iminkana bakool iyo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan sida biyo fatahay oo kale ayay maleeshiyaadka taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta ugu soo qulqulayaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqiyo ay horey u direen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo golaha nuqabada wilaayada oo dhowaan jeediyey baaqiyo ku wajahan maleeshiyaadka riddada ee ku jira safka cadowga saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool iyo deegaanka buurdhuxunle lagu soo bandhigay taa'ibiin kala duwan oo ka kala yimid magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan iyo magaalada baydhabe ee gobolka baay kuwaasoo markii hore cadowga kaga biiray gobolka bakool isaaq ibraahim maxamed faarax ibraahim cabdi yarow yare macalin iyo saalax mukhtaar cali ayaa lasoo bandhigay iyagoo ka soo baxay safka gaalada waxayna maanta ka mid yihiin dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee bakool kadib markii towbada loo qabtay wareesiyo kooban oo ay siiyeen idaacadda islaamiga andalus ayuu mid weliba oo ka mid a kaga warbixiyey halka uu ka yimid iyo xilligii uu ku biiray safka riddada isaaq ibraahim maxamed beledweyne gaalada oo murtadiintan beledweyne rogda ka tirsanay muddo oo lambada kun labaatiyo afarta bille tobnaad meelilay dhankaseedi anoo beeloli ahaa meeloloo ka laawen beesoloo ka laawaya meelle isku ku dhaaseedi nolol fayle taale lieri laaga tuurin ha lieri beengana lii sheegay nolol maka arag farxaan ibraahim abdi gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne waxaa aniyo kuwaan ku jira ciidamada aan meesha u tagay meesha ciidanimo ku tagay kabacdeena muddo waxaan joogay saddex bilood iyo afar iyo toban iyo shaah kabacdeena way haytaana waa arkay alxamdulilah markaaba fiirmayeelay hooyo aabanaya iyo goleen oonan meesha tagay hooyan la bariga qabanayn aaban la bariga qabanayn oo kabacdeen anan kooda gananuga iska shaqaysanayay oo qof maxaa ahay farisamo yaqaan makaanika iskaas ka shaqaysanaya saasay tahay waxaan arkay hooyaaba markaana soo hadlay aan dhahay insha allah inaan soo baxan raba wilaayada islaamiga meel walba ku suunyaya igala hadashin oo nidaamka soo dhexmara oona degmadeeda iska imaadaan rabaan dhahay magacay yarow yar maalin beledweyne ka imaaday qof hamaal iska ahaay marka marka kabacdana waa murtadiinta ayaa ku beeri Ee, in ka toob keeno waxa waxa ayagu ku dhaqmaan iyo waxaas u arkay inahu yuhu- oo waxan ku dhaqmaan u arkay waa- waa- ilaahay dartiisa ugu soo baxay hayaga nidaamkan waxaa waa ma aragta waxa oo diin ma laha waxa ee, magacay member dheray salam mukhtaar ali an oo badhowrigo murtadiintanka darami ilaahay gaadi sanadka may hayteed lamada kun labaatan sideedii baydhow dhatee dhibuu ka galay baydhow dhatee sagaal bilood dhibuu ka jari maalmiin amaareen tababaraayan tababar oo noyaal badan ee emili ka qaadani gaabkaada lindigaar gala lahay gaabka lunku bahalahay gaabkaada geedisood lin gala lahay lin iyo gaabkoo lan istaafada noyaal badan tababara meelin bareeda diinta kadhumooy meeli muslimka rogo oo aaday aw ka rogan waalidka rogo wada hortii bahka noolayti isku ka noolaa geli anna isood waxay ka argi dhaganka islaamka isku ka dhagan diinta ka dhagoy diinta ka dhamoy adoo muslim eta isku dhamoy geli sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo dhowaan wareysi siiyey idaacadda islaamiga andalus ayaa baaq cod dheera u diray maleeshiyaadka riddada ee xaabada u ah dagaalka ka holcaya bariga afrika waxaan leenahay raggaas ee maaragtay qaraabad aan ahayn oo maxaanku irahda cadowga raacay oo axrutuur u noqday oo kitaabkooda iyo diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda inay la dagaalamaana loo carbiyey oo gaaladu maaragtay ay ka adeeganayso waxaana leenahay insha allahu taala ilaahay u toobadkeenna soo noqda dalkiina u imaada gacmo furan baa laidinku soo dhaweynayaa odayaashii diyaar bay idin yihiin wilaayadii diyaar bay idin tahay allihii khaaliq ahaa idin abuuray maarata usoo noqda bal maarata kitaabkiina usoo noqda oo dalkiina kusoo noqda oo dadkiina usoo noqdaan leenahay wilaayadan gacmo furna idinku soo dhaweysa odayaashan diyaaray u yihiin insha allah wilaayada islaamiga ee bakool waxay ka mid tahay wilaayaadka ugu badan ee lagu soo bandhiga maleeshiyaadka taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka riddada waxaana askari weliba oo taa'iba loo soo dhoweynayaa si heer sare ah waxaana loo lacagaynayaa hubka iyo agabyada kale ee safka cadowga ay kala soo baxaan
aad buu mahadsan yahay abu xasaan ayuu ahaa warbixintiisana waxay guniga gabagaba iu ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu